bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo bartuwaa garoon bucadii ciyaaraha bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
kulan waxaana wanaagsan dhegeystayaa meel kastoo aad joogtaan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha ee radio baalulo waxaa barnaamijka idila socodsiinaya anigu cabduqaadir cumar ibraahim nadaara waxaana farsameynaya maxamed yuus cabdulaahi qodobada barnaamijkaanu kusoo qaadanayna waxaa ka mid ah liverpool oo shaacisay qorshe ay markaasi anvil ugu sii haynayso xidig muhiim ah xili xidiga markaasi xiise uu ka helayo kooxo kale sidoo kale waxaad maqli doontaan cusmaan dambeelle oo jibiyey rikoor waali ah oo uu miisii horey u dhigay scolis waxa uu ka hadlay arrimaha rashford wuxuuna yiri si dhab ah ayuu manchester united u qiyaamay neymar oo si kulul markaas isagana ugu falceliyey booska ravinha ee abaalmarinta balandiyorka sidoo kale waxyaabaha kale barnaamij ku maqli doontaan waxaa ka mid ah navil oo si lama filaan ah u magacaabay saddex weerayaan oo premier league ka ciyaara oo ka taga wanaagsan delab iyo sidoo kale joao pedro qodobadaasi iyo warar kaleo la xiriira arrimaha balandiyorka ayaan dhegeystayaal barnaamij kusoo qaadanaynaa
sacab badan ha loo tumo bartuwaa garoon bucadii ciyaaraha bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
barnaamijka ciyaaraha redio baalula ayaa dhegeystayaal maqleysaan faransiiska ayaa hadda la siman dalka argentina marka laga hadlayo dalalka ugu badan ee ku guuleystay abaalmarinta balandiyoorka tani waxay timid kadib markii garabka barisat germany cusmaan dambeyle oo habeenkii isniinta ku guuleystay balandiyoor labada kun shan iyo labaatan isagoo ku garaacay laminyamaal oo barcelona ka socday ka hor guusha dambeele argentina ayaa heshay rikoorka abaalmarinta ugu badan oo ah sideed dhammaantoodna waxaa qaaday kabtankooda leonel misi hase yeeshee guusha dambeele ayaa ka dhigtay in faransiiska uu soo gaaro sideed guulood oo balandiyoor ah inkastoo oo ay markaasi ku guuleyseen ciyaartooy kala duwan lix xidig oo ku guuleysatay kuwaas oo ay ku jiraan ninka lagu magacaabo balatini sanadii sidani krim benzema iyo sidoo kale dambeele dalalka sida adaga ugu dhow ayaa ah jarmalka netherland iyo portugal kuwaasoo mid walbaba haysta toddoba guul dalalka ugu badan ee ku guuleystay ay balandiyorka kadib guusha dambeyle ayaa kala ah argentina waxa ay haystaan sideed faransa sidoo kale waxay haystaan sideed balandiyor germany iyo sidoo kale netherland ayaa iyagana haysta min toddobo burtuqaal ayaa iyagana waxa ay leeyihiin toddobo oo ay ku jiraan shanta balandiyoor ee uu markaasi ku guuleystay christiano ronaldo italy ayaa iyagana leh shan waxaa la siman brazil iyo england kuwaasoo iyagana leh min shan balandiyoor
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaarti la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay ragii duma bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartuwaa garoon bucadii ciyaaraha
barbaarti la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay ragii duma bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
barnaamijka ciyaaraha ee radio berlula ayaad maqleysaan waxaana barnaamijka ka maqleysaan muujada sideed sideed dhibic sideed magaartay salka caalamkan aada naga dhageysanaysaan baraha internetka aan ku leenahay sida facebook iyo youtube heshiiska faniqwas junior ee real madrid ayaa galay weji cusub kadib markii el girona ay shaacisay in kooxda aysan waxba ka bedelin mowqifkooda wadahadalada sida barnaamijka sbaanishka sheegay haddii weeryaanka reer brazil aqbalo shuruudaha miiska saaran wuxuu heshiisku ku kordhin doonaa waqti dheer haddii kalena madrid ayaaba waxa ay markaasi u tahay in ay iska fasaxdo xitaa lacag la-aan marka qandaraaskiisu dhaco labada kun toddobiyo labaatan wadahadalada cusbooneysiinta ayaa haatan si buuxda u istaagay mana jiraan kulamo qorsheysan oo markaasi horumar la filayo toddobaadyada soo socda ilo ku dhow kooxda ayaa sheegaya in aysan jirin rabitaan dheeri ah oo loo hayo in wax laga bedelo waxaana madrid aysan ka walwalsanayn inay lumiso mid ka mid ah xidigaha ugu waaweyn iyada oo helin wax lacag ah oo bedelkiisa ah xaaladan adag waxa ay ka turjumeysaa xiisad ka taagan mustaqbalka fenikuwas wadahadalada bilowday horaantii sanadkan ayaa si dhaqsaha u istaagay kadib markii weeryaanku dalbaday mushaar ku dhowaad soddon milyan sanadkii oo ay ku jiraan gunooyin halka madrid aysan diyaar u ahayn in ay dhaafaan labaatan milyan xidiga shan iyo labaatan jirka ayaa sidoo kale dareemaya inuusan ku qanacsanayn siyaasadda shaafi alonso isagoo si ka badan sidii hore loo bedelo ama kursiga kaydka la dhigo inkastoo xiisaha ka imaanaya dalalka kale gaar ahaan sacuudi carabiya uu sii jiro furi- fariin madrid ayaa cad shuruudo cusub ma jiri doonaan wadahadallo deg deg ah lama qaadan doono wax tixgelin gaar ah lama siin doono qandaraaska fenkuwas wuxuu soconayaa ilaa iyo toddoba iyo labaatan taasoo ka dhigan in laba sano oo kale ay weli u harsan yihiin balse wakhtiga labada dhinac waxa ay ku xayiran yihiin ismaandhaaf aan lahayn calaamad muujinaysa tanaasul
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaarti la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay ragii duma bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab
صعب صعب بدن هرومتو
صعب صعب صعب صعب بدن هالوطن
kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa
barnaamijka ciyaaraha ee radio baalula ayaa dhegeystayaal maqleysaan waxaana naga dhegeysanaysaan muujada sideed sideed dibici sideed megaartis iyadoo u guud ahaanba caalamka aada naga maqleysaan baraha sida facebook iyo youtube halyiga qadka dhexe ee manchester united scolis ayaa si adag u dhaliilay weeryaanka garabka bidix ee barcelona rashford kadib markii uu markaasi laba gool ka dhaliyay newcastle sheeki kuma jiro in rashford uu leeyahay hibo cajiib ah wuxuu ku muujinayaa ciyaaraha waaweyn sida kulankana newcastle goolkiisa labaad wuxuu ahaa mid heer sare ah laakiin aniga shaqsi ahaan way igu adag tahay in aan dhab ahaan ula dabaaldego isaga sababtoo ah dabeecaddiisa markii uu manchester united ka tegay aniga waxaan u arkay dhaqankiisa mid ceeb ah haddii ay tababaraha iskhilaafeen waa wax dhici kara balse waxaa wacneed in uu qiimeeyo siddeetan kun ee taageere ee garoonka usoo daawasho taga inta jeer ayaan arkay isaga oo u soconaya sidii qof aan xiiseyneynin kooxda waxaan arkayay in uu dhab ahaan qiyaamay manchester united haddii aad hal mar markaasi qiyaamto waad ku celin doontaa xitaa barcelona ayaan ku arkay calaamado la mid ah mararka qaar uu diidaa in uu dib u soo ordo ama uu markaasi kooxda u shaqeeyo taasi barcelona muddo dheer kama qarsoomi doonto rashford ayaa laba gool u dhaliyey barcelona kulankii furitaanka wareega kooxda ee markaasi waa wareega kooxaha ee champions league oo ay newcastle laba iyo hal kaga adkaadeen xagaagan waxa uu ahaa ama xil ciyaareed ay ugu ugu biiray barcelona isaga oo ka yimid manchester united heshiiskaas ayaana wata ikhtiyaar ibsi rashford ayaa laba gool iyo laba caawin sameeyey saddexdii kulan ee ugu dambeeyey ee uu ciyaaray ee markaasi kooxda barcelona barnaamijka ciyaaraha ee radio berlula ayaad dhegeystayaal maqleysaan waxaana naga dhegeysanaysaan muujada sideed sideed dhibic sideed magaartis iyada oo markaasi baraha bulshadana aada naga maqleysaan sida facebook iyo youtube facebook waxaad ku qori kartaan berlula radio halka youtube-na sidoo kale aada markaasi naga dhegeysan kartaan radio berlula qodobo xiiso badan oo ku saabsan ciyaaraha ayaa dhegeystayaal inoo soo socdo oo u badan wararkii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga iyo sidoo kale ciyaaraha la filayo in ay dhacaan kuwii dhacay ayaan sidoo kale eegi doonaa markana waxaa kusoo dhawaataan fariin dib ayaan isugu soo noqonayna
waa maxay hadal nacayb ah hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka u kiciyo cadaawad ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado adeegsiga boorar raadiye telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah waddooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aan isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka mar kasta qadari dadka kale
intaasaan ku dhaafno fariintaas halkaad kala socoteen waa radio berlula
la soo xulay tartan loogu baaqi bulshaya hayragii dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
bartuwaa garoon bucadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqi bulshaya hayragii dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
kuwa beri laloo lama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloo lama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqi bulshaya hayragii dumar bilaabo sare kaca
barnaamijka ciyaaraha ee radio berluna ayaa dhegeystayaal maqleysaan waxaana naga dhegeysanaysaan muujada sideed sideed dhibic sideed magaarteys iyadoo guud ahaanba caalamka aada naga maqleysaan baraha internetkanu ku leenahay sida facebook iyo youtube laligaha kulamada dhici doona haddii aanu eegno hadduu eeba saamuxo laba saac waxaa wada ciyaari doona caawa valencia iyo esbanyol xiligaasina sidoo kale jerona ayaa wajihi doontaa kooxda atletico bilbao zavilla idhaahde jirona iyo waxaa iswajihi doonaa atletico madrid savilla waxaa iyagan la ciyaari doonaan kooxda valarial waa toban kiliba qadar soddon daqiiqo xiligaasi real madrid ayaa levante la ciyaareysa coob italy waxaa hadda socota ciyaar u dhexeysa gagleria iyo kooxda lagu magacaabo fininon ciyaartan ayaa bareejo gool iyo gool ah waana waxaa lagu kala maqan yahay nasiino halka afar saa caawa ama tobanka habeenimo ay caawada ciyaari doonaan kooxaha leke iyo sidoo kale milan isla saa daqiiqado kadib hal saac iyo bar waxaa wada ciyaari doona udinese iyo balmero waana kulan xiiso badan oo markaasi ka mid ah koob italia intaasna dhegeystayaal waxaa ku eg barnaamijka ciyaaraha tan intaan ka kulmeyno barnaamijkan barnaamij lamid ah waxaan idin leeyahay sidaa ay nabadgelyo
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqi bulshaya hayragii dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo